dhagax ayagoo baxsanaya kusoo duntay hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay dhismaha qadiimiga ah ee sarta maareeyaha ama adirsiyooniga isnaay magaalada jowhar waxa ayna kusoo duntay dhalinyaro nolol maalmeedkooda ka raadinaya halkaasi mid ka mid ah dadka ku nool isnaay biyaasa ee xaafada horseed ee magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey dhacdadan ka dhacda dhismaha qadiimiga ah ee sarta mareeye innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahayga carrada naga uumay eena noo celi doono aan ku mahadinay waxaan rabaa gurigan waxaa la yidhahdaa dirsoone cunugaasna hunguriga kasoo doontay wakhtigiisana waa ku dhammaaday meesha meydkana saaka waa la kulma aniga waa imid waxaana la dhisay kun sideed boqol soddon iyo saddexdii talyaaniyaa dhisay altaasugadeetil bruxelan la jira meesha laga xukumo isnaay ayay ahayd ama wa ahaan jirtay dirsona la yihahda wa ahaan jirtay bangiga ah ama yacni maaragtay xafiisyada oo laga xukumo alxamdulilah washkur rabbialcaalamiin intaas aan saaka la kulanna wiilasha waa waxay u soo aadeen hunguriga u soo aadeen hunguriga ka soo doonteen dhagaxay baxsahaayeen dhagax ayagoo baxsanaya kusoo duntay mid waa ka fakada laba wiili ahaayeen halkaana ilaahay quturihiis waqtigiisa ku dhammaaday meesha wayna qabsatay dhagaxi waxaan leeyahay allah u naxariisto sabriya imaanna allah ka siiyo waanana wada sugaysaa annaga dhan waa la kala horeeya nin walba saacaddiis sac loogu diri maya waqtigiisa meesha sabriya imaan allah ka siiyo waxaan leeyahay dhallinyarada isku dayayso inay matuuna inta kala baxaan sida wiilkaasoo kale yaysan ku dhicin sartaan waa duq waa yeel ah waana kaligeeda iska dudumayso yaysan soo gelin yaysan soo hawoonin ee ha iska dhaafaano hana ka tanasulaano
dhismahan oo ah mid qadiimi ah ayaa waxa uu ku yaalaa xaafada horseed ee magaalada jowhar waxaana loo yaqaanaa sarta maareeyaha ama dirsiyooni